بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعد الصحافة بعد الصحافة أنا قاوي هري وقدوميه قبل كا وأنا ربع كان إن كباهيو arrin la iska raba haddii alla idmo sabtida inay bilaabato kaasoo dadweynuhu ayaa intaanba u sugayey oo ah dhisidii golaha deegaanka degmada gaalkacyo degmada gaalkacyo waxaan rabaa marka hore inaan akhriyo warqadda ka soo baxday golaha xukuumadda wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta iyadoo lagu dabaqayo xeer wasiir nambar eber sideed soo baxay sideed iyo labaatankii labada kun sagaal iyo toban sideed iyo labaatankii bishii labaad sideed iyo labaatanka ujeeddadiisuna tahay shuruudaha lagu dooranayo xubnaha ka mid noqonaya golayaasha deegaanka degmooyinka dowladda puntland warqadda waxaan rabaa in media laga baahiyo warqaddan oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dowladda puntland xafiiska wasiirka arrimaha gudaha garowe sideed iyo labaatankii bishii labaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka ujeeddadiisuna tahay shuruudaha lagu lagu soo xulayo lagu soo xulayo xubnaha ka mid noqonaya golayaasha deegaanka degmooyinka dowladda puntland markuu wasiirku la tashaday markuu arkay sharciga low number seven la yidhaahdo ee lagu soo xuli jiray golayaasha deegaanka qodobkiisa kow iyo labaatanaad fakhradiisa hal dhibic ilaa iyo hal iyo ilaa iyo hal dhibic hal ilaa iyo hal dhibic sideed markuu la tashaday wasiirada wasiira ku-xigeenada wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu xeeriye kow xubin kasta oo ka mid noqonaysa golayaasha deegaanka degmooyinka dowladda puntland waa in ay buuxisaa shuruudaha soo socda kow golaha deegaanka waxaa loo dooran karaa muwaadin kasta oo oo xilkas ah oo reer puntlandna miyirkiisuna dhan yahay da-dihiisuna aysan ka yarayn shan iyo labaatan sano maalinta doorashada u galayo labo waa in nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanku soo gudbiyaan ugu yaraan saddex qof saddex qof saddex qof ama tartame kursi kasta ee golaha deegaanka ah macnaha halkii kursiba waxaa u tartamaya saddex qof saddex waa in aysan maxkamado horay ugu xukumin dembi aysanna ku aysanna ku taagnayn kiis maxkamadeed uuna c i d-da ka keenaa caddayn caddayn inuusan dembi lahayn afar inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo shaqo ee u dhiganta shan waa inuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay sumcada wanaagsan lix waa in xubintu tahay mid dhaqaale ahaan ka maarmi karta hantida dowladda oo maalan ama ganacsade ama qaybaha kala duwan ama xirfadaley waa inuusan mar walba dowladda hoose waxeeda ku tiirsanayne uu yahay qof dhaqaale ahaan ka maarmi kara isagoo ka mid ah golihii xubinta loo dooranayo waa in ay xubnaha loo dooranayo waa in ay ka muuqdaan noocyada bulshada sida aqoon-yahanada ganacsatada culimaa udiinka haweenka xirfaleydee sida xirfaleydaya xirfadaleyda sida dhakhaatiirta injineerada macallimiinta iyo wixii la mida xubinta loo dooranayo waa in aysan ahayn shaqaale dowladeed meelaha leh laba xubnood iyo ka badan waa inay ugu yaraan mid ka mid noqotaa dumar iyada oo la dabaqayo iyadoo la dabaqayo koontada dumarka ee ah boqolkiiba soddon awoodda ansixinta ilaahayba ilaahay qofka u qadaraa qaadanaya awoodda ansixinta xubinta ay beesha soo gudbinayso waa waxaa leh guddiga xulashada golaha deegaanka iyagoo raacaya qodobada kor ku xusan beesha xubinta ama ama xubnimadeeda lasoo la soo celiyo waa in ay badelaan waa inay beesha lafteeda bedelanaysa iyagoo waafajinaya shuruudaha kor ku xusan shakhsiga loosoo shakhsiga loo soo xulayo xubinta golaha deegaanka waa inaysan ku waa inaysan waa inuusan lahayn wax balwad ah wax balwada oo mukhaadiraada sida jaadka khamrada xashiishadda waxyaalahaas qof isticmaalan waa inuusan hayn shakhsiga loo soo xulayo xubinta xubinta golaha deegaanka waa inuusan ka mid ahayn ururo siyaasadeed ururo siyaasadeed waa inuusan ka mid ahayn kuna taagnayn wax dacwad la xiriira qofka loo soo xulay waa inuusan waa inuu keenaa fayl dhammaystiran sida taariikh nololeedkiisa c v iyo warqadda siinta xubinnimada ee nabadoonka beesha nabadoonka beesha guud nabadoonka guud ee beesha soo magacaabista xubinta waxaa leh nabadoon keliya hadday beeshu leedahay nabadoonka ama nabadoonnada beesha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ku saxiixan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta maxamed cabdiraxmaan dhabancad sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool magaalada gaalkacyo haddii alla idmo maalinta sabtida toddobada subaxnimo in ay keenaan xubnihii laga qabanayo warqadaha tartamayaasha ah kursi kasta oo saddex qof ay keenaysa araajidiisa soo qadimaysa iyadoo ay ku saxiixan yihiin nabadoonnadii beesha haddii alla idmo xarunta gobolka mudug magaalada gaalkacyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo faylashoodii c v-ga iyagoo u hoosanaysa soo raacinaya waa inay keenaan maalintaas aad iyo aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu